shir maalmihii lasoo dhaafa muqdisho ay ku lahaayeen madaxda xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed waxay kaga hadleen xaaladaha dalka uu marayo sida amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha warbixin laga soo saaray muqdisho maanta ayay ku sheegeen in harnaanshaha waddooyinka muqdisho ay taabatay guud ahaan nolosha dadka muqdisho iyagoo xuseyn ay saamaysay ganacsiga isku socodka magaalada iyo waxbarashada xogayaha guuda xarunta tala soo jeedinta saciid qorsheel ayaa u sheegay warbaahinta in ujeedka ugu weyna xarunta ay tahay in dowladda ay la wadaagaan cabashooyinka dadku ay qabaan iyo xalku wuxuu yahay inaanu la qaybsannay oo siday tahay madaxweynahana la gaarsiiyey inkastuu maqan yahay xabiiskiisii la gaarsiiyey ra-iisul wasaarahaasi si official ah ilaa shalay waa haystay taladan waxay tahay inuu maaragtay waxa jira uu dhinaciisa ka ogaado aanu idaacadaha keliya iyo aanu ka maqlin inaguna si toosa marka aynu arrintii u gudagallo aynu ka wada hadalno waxaana loola jeedaa waxaa weeyaan in wax lagu hagaajiyo in maxay ahay haddii wax qaldan yihiin in la yidhaaho wixii see loo sixi karaa war saxaafadeed xarunta tala soo jeedinta muqdisho ka soo saarta waxaa saxaafaddu akhriyey danjir cabdiraxmaan diinaari iyadoo diiradda lagu saaray kharnaanshaha waddooyinka muqdisho iyo saamaynta ka dhalatay kow maxaa ka soo ifbaxay xasilintii amniga magaalada muqdisho isu socodka dadweynaha iyo badeecooyinka kale oo kala xirmay gebi ahaan ganacsigii caasimadda oo hoos u dhacay si xooglana hoos ugu dhacay iyadoo ganacsato badan ay qarka u saaran yihiin inay ganacsigoodii uu xirmo waxaa hakad galay isu socodka gaadiidka dadweynaha sida basaska bajaajta tagaasida waxayna arrintaasi camal la'aan dhigtay kumaan kun oo dhallinyaro ah oo ka xoogsan jiray waxay noloshoodu ciriiri gashay qoysas fara badan oo danyar ah kuwaas oo noloshoodu ay ku tirsanayd ganacsiga qudaarta hilibka meheradaha kale ee yaryar ee dadka danleyda ay ka ganacsan jireen iyo dhammaan suuqleyda oo saamayn ku yeelatay waddooyinka xiran waxaa shaqo tegi waayey shaqaalihii dowladda iyo dadweynihii loo adeegi jiray ee howluhu ay kaga xiirnaayeen xafiisyada dawladda taasoo hakad gelisay habsami u socodka shaqadii dawladda hay-ado badanna aanay shaqayn ugu dambayntiina xarunta tala soo jeedinta ayaa ugu baaqda dowladda soomaaliya wax ka qabashada xaaladaha saamaynta ku yeesha bulshada ay ka taagan muqdisho in xukuumaddu ay la timaado siyaasad hufan oo amniga lagu sugayo taasoo ku fadhida qaab sharci ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaalla qodobka labaad in sugidda amniga caasimadda loo xil saaro ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sharci ahaan iyo aqoon ahaan u leh loona tababaray sugidda amniga xaruntu waxay talo ku soo jeedinaysaa in xukuumaddu ay furto dhammaan waddooyinka xiran ayna la timaado qaab kale oo lagu sugi karo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka qodobka kale xaruntu waxay ku baaqaysaa oo ay ugu baaqaysaa dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada muqdisho inay doorka kaga aadan sugidda amnigu ay ka qaataan oo ay gacan ka geystaan gacanna ku siiyaan dadka u xilsaaran sugidda amniga labadii bilood ee lasoo dhaafa muqdisho waxaa ka howlgelaya ciidamo gaara loo xil saaray xaqiijinta amniga muqdisho ciidamadan oo loogu magac daray khasirinta magaalada cabdulqaadir okey v o a muqdisho